Qaxooti badan oo ku nool xeryaha Dadaab ayaa waxaa soo wajahaya nolol adag ka dib markii ay horay u waayeen waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bani'aadamka sida biyaha, cunnada iyo waxbarashada. Dadkan aan haysan meel ay carruurtooda seexsadaan ayaa waxaa u sii dheer tan bisha barakeysan ee Ramadaan. Hooyooyinkan danta yar oo aan haysan wax ay ku afuuraan ayaa ka codsaday Muslimiinta ku nool dalka iyo dibaddiisa inay si dhaqso ah u caawiyaan.
Dayda oo yeel oon bariga ogi wax ilaahay ogi moogi wax yeella male. Soomaalida naba maxamed waxaan ka codsanaa inay isoo garab qabtaan. Qof i garab taagan male.
markaad aniga ayaan nuuray cabdullaahi isaaq walaalayaal waan dhibaataysanahay xalay ma suxuurin mana s- maxay ahaydoo ma afurin dhibaato weyn baa na haysato waa inaan idhi soo gaaro ilmo oo waxaan haystaa oo rajo ilmo la igu furiyaan haysta waan dhibaataysanahay waxaan rabaa muslimiinta soomaali naba maxmed inay waxaan ku afuri isiisa noloshaayna aaday iskaga xun tahay shalay waxaan joogaaga dhicid gaajo anoo umule soon liigu leehay aan soome darteedan joogaaga dhacay waa lii bilbili saaka sida ay ta waan soomnahay saan hadalkan hata dhibas igu yahay ma xafdin karo sida ay ta umulaan sii e umul ahaan liskaygama dhaafahay soon waa laisku leeyahay marka walaalaha soomaaliga waxaan ka codsanaa inay isoo gaaraan si gadoobba ay isoo gaaraan gaajo ma ahan nafaan e waxaan ku suxuurta ma laha caawa waxaan ku afuro ma laha haddaan helo goob biyo inaan ku afuro waa la arkaa xalay waxaan iskaga soomay sida ilaahays igula ogyahay galaas bigeese oo caleen qaraar oo kiscadaas bidqan ku siin ku afuray oona ku suxuurtay marka walaalahii soomaaliya waxaan ka codsanaya inay isoo gaaraan saan hadda cunug yaroo saddex jir ahaan ka soo tagay haddaaga hortooyada nafta ay ka baxda looma beensanayo gaajo darteed waxaan haysta ma laha waxaan furanaya ma laha ilaahay ay la og marka waxaan rabaa walaalahay soomaali inay gacan qabtaan ay i walwaalaan sida ilaahaas ugu la ogyahay saacadeey waxaan ooga noqonaya male marka saasaa waxaan u- ilmaha aan siiyo oon u awoodo mahay gaajo darteed waxaan la ciilaysana biyihiina waa naloogu daro waxaan cabna ma haysano waxaan cugna ma haysano waxaan ku afurna ma haysano aadaan iskiiga dhib qalnaa dadka walaalahayn intayna caawiyaan oyna gacan qabtaan oo nin walba nin waxa- wixiis ilaahay u dhiibo oo gacantiisa ku jira asnaga hagrabin adnaga soo dedejiyo ramalaanaa lagu jiraa waa soongne xalay habeenkii ahay waxaan ku suxuurtaan waaye shalay waa soominaa gaajo waan la haysaa ilaahay mahad waxaan ku afurna walaalayaa halkan inna saas oo ina caawiyaan baan rabnaa islaan curyaan ah, ilmo agoon haysato rajo haysato marka oo waxba aan haysanin oo sosoonka- so- oona sooman waxba aan haysanin waxay ku afurtana aan haysanin waxay ku suxuuratana aan haysanin oo iska dhibeysan baan ahay cid hore taagana aan hiraabsigay waxaan afur male lix cunug oo ana dhalay iyo anigaba xalay gaajaan ku seexanay waxaan u baahannahay inaad nala soo caawiyo ilmahaygii iyo anigaba gaajaan u dhammaano na surinkan hata waa surinaan la'nahay waan dhibaataysannay saxuur ma haysanna afur ma haysanna agu ciyaal baan nahay ilaahay waa ku rumayn dadka soomaalida ee walaalihaan ah, waxaan ka codsanaynaa wax alla waxay nagu tara karaan inay si dhaqsi ahaan inooga taraan waxa ku sooma mahay waxa ku afooga mahay ma aragtaa geeyaha bagood iska jirna basbas ma haysano biyaha ma haysano guri fiican oo hirgelina ma haysano